kulankan wadajirkaoo labada qalab baarlamaanka soomaaliya maanta ku yeesheen xarunta villa hargeysa uuna shir guddoominayey guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashiq cabdulaahi ayay ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun afar iyo labaatan xildhibaanada labada aqala soomaaliya ayaa lahaa kulan wadajir ah taasay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda soomaaliya waxaana ugu dambayntii xildhibaanada cod gacantaaga ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun afar iyo labaatan taasay soo gudbisa wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo xusay in xildhibaanada labada aqala baarlamaanka soomaaliya fadhiga ay lahaayeen ay cod aqlabiyadla ku aqbaleen miisaaniyadda dowladda lagu meelmariya maanta sanadka laba kun afar labaatan markay meel mariyeen labada aqala baarlamaanka soomaaliya kadib ayaan weydiiyey wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige miisaaniyadda maanta codkaysiyeen labada aqal
waxay ahayd guul weyn waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaariso ka doodaan meel mariyaan maantana runtii waajib qaran bay guteen waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyne ay runtii dalka soomaaliya u soo hoydeen bishan oo saddex guulood oo isbarkan inay layna aqbalay oo aynu ku biirnay suuqa bariga afrika oo runtii ah suuq ballaadhan oo dhaqaalaha soomaaliya wax ka tari doona iyo isu socodka iyo isdhexgalka gobolka waxaa iyana runtii ay ku soo beegmaysaa xilli cunaqabataynta hubka oo soddon sanno ayna saarnayd laynaga qaaday waxaan filaynaa maalmaha soo socdana in lagu dhawaaqayo geedigii deencafiskii inuu soo idlaan doono guul ku dhammaan doono marka miisaaniyaddani xilligaasay ku soo beegmaysaa runtii waa guul weyn aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya aad iyo aadna waad umahadsanta wasiir biix ayaa u sheegay v o a in miisaaniyadda la kordhiyo meelaha qaar gaar ahaan arrimaha bulshada isagoo xusay inay hadda muhiimad gaara sii doonaan adeegyaday ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka bulshada oo macallimiinta iyo saddex kun oo macallin ayaa ku jira miisaaniyadda oo iyana runtii korar cusubah waa waxaad ogeed waagii horena sanadkii horena in saddex kun oo macallin lagu daray sanadkana saddex kun oo macallin baa ku jira marka dowladda waxaa ka go'an in kor loo qaado tacliinta oo fure u ah horumarka bulshada iyo ka dhaqaalaha labadaba waxaa kaloo iyadana diiradda la saaray amniga maadaama dalku dagaal ku jiro iyadana miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb weyn ha ciidamada labada aqala baarlamaanka soomaaliya ayaa mid ka mid a fadhiyo ay lahaayeen toddobaadkii hore waxay ku hor istaageen ka doodidda miisaaniyadda waxaana jira guux weyn oo la khariiray ee xildhibaanadu ay dalbanayeen in lacag dheeraada loogu daro mushaarkay qaataan waxaana hadda xildhibaano ka tirsan labada aqal ay u xaqiijiyeen v o a in loogu daro kun iyo shan boqol oo ah mushaarkay qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ka dhigan taha hadda in miisaaniyaddii marka hore lasoo gudbiy lagu daray min kun iyo shan boqol oo ka koobnaan doonto aqala baarlamaanka soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biikhi iimaan ciga ayaan weydiiyey su-aal ahayd in miisaaniyadda maanta la meelmariyay ka dambaysa kadib markii la aqbalay dalabka labada aqala baarlamaankai ahaa in loo kordhiyo mushaarkay qaataan uusa ka gaabsaday ka jawaabidda su-aashaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho